dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo noqonaysa tii ugu horeysay oo laga dhisi doono magaalada baydhabo tan iyo markii la dhisay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa munaasabad dhagax dhig ah waxaa loogu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaana madasha goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya cali xoosh oo ka hadlaya ahmiyadda gaarka ay leedahay hirgelinta wasaaradda arrimaha gudaha ee qaybta koonfur galbeed soomaaliya ayaa yidhi sidan inaan halkan ka dheerx dhigno aniga iyo madaxweyne cabdicasiis xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed oo aan filayno insha allah lix bilood inay ku dhammaato runtiina dadaaladii tirada badnaa iyo codsiyadii iyo halabuurkii madaxweyne cabdicasiis uu lahaa ayay ku bilaamatay insha allah waana ku dhammaanaysaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dhulkan muxuu ahaa wanaagsan magaaladan dowlad goboleedka koonfur galbeed caasimadda u ah oo aniga ay ugu dambeysay xilligii cabdicasiis uu xukunka halkan qabtay calaamasaarkiisii oo isbedello badan aan maanta ku arkay ayna ka muuqato sidii madaxweynaha markaan is wareysannay iyo qorshaha tirada badan oo qorshaysan oo la samayn doono oo qaarna uu hay-adaha dowladda federaalkaa kala qayb galay qaar badanna uu isagu iskiis muxuu ahaa uu rabo inuu ugu sameeyo oo runtii muxuu ahaa dadaalkaas tirada badanna oo soomaali masaalix u ah dowlad dhiska soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed oo aan u aragno siyaasadda iyo xasiloonida ay ku socoto iyo muxuu ahaa waxqabadka inay muxuu ahaa ay tahay marakan dowlad goboleedyada kuwa ugu wanaagsan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa uga mahad celiyey wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya in ay ka garab istaagto dhismaha xaruntan oo ah xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya taasi oo dhowaan la rajeynayo in dhismaheeda uu kusoo gabagaboobo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa sharaf noo ah inaan dhagax dhigno xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha oo ay ku shaqayn lahayd oy wasaaradda lahayd waa maalin qiimo badan oo maalmihii quruxda badnaa ee koonfur galbeed ka mid ah berrina hadduu ilaahay yidhaaho ilaahayna gaarsiiyo aan jaanis u heli doonno gurigan quruxda badan oo inta ku sawiran oo wasaaradda arrimaha gudaha ay leedahay la dhisay ayna ku shaqayn doonto insha allaahu marka waxay ka mid tahay horumarada iyo dadaalada dowladnimada tillaabada loo qaaday ee qayb ka marka aad baan ugu faraxsannahay waxaan rajaynaynaa sidii wasaaradihii kale horeo kale inay noqoto runtii waxaan u mahad celinayaa wasiirka arrimaha gudaha oo nin oday ah oday soomaaliyeed ah oo dadaalkiisa asagana dowladda federaalka xaggeeda iyo wasaaradda qayb muhiima ka qaatay in mashruucan lagu dhisaayo wasaaradda uu hirgeliyo ayaan uga mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed oo ayadana sidaas oo kale shaqo fiican qabatay iyo doonarkii lacagtii bixiyey oo deeqdan lagu dhisaayo lacagtaa bixiyey iyagu waa mahadsan yihiin horumar wanaagsan iyo guul yaan u rajaynaynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dowladda koonfur galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha waa markii ugu horreysay oo dhismaha xarunta wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya laga dhagax dhigo baydhabo